bismi illaah alxamdu lilaah hanaau lilaah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri alfahmi waftax calaynaa bimacrifati alcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lanaa abwaaba fadlik wanshur calayna min khasaa'ina raxmatika ya arxama araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo saddexaad min suurati yuunus qaala allahu tacaalaa wayastanbi'uunaka axaqun hu qul ii warabbii innahu laxaq wamaa antum bimucjiziin aayaadkan waxaa looga hadlayey qolooyinkii gaalada ahaa oo cadaabka degdegsanayey waxaa hadda laynoo sheegayaa iyagoo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka khabar iyo war dalbaya oo dhahaya cadaabka aad noo sheegaysid ma dhabba bacfiga iyo isi soo saarka aad noo sheegaysid ma wax runoo jiroo dhab ahbaa xaqiiqo ah iyo arrimo la mida ilaahay inaan la kulmayno ma dhabbaayana ma jidhaa qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wayastanbi'uunaka nebiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam way kaa wardalbayaan yastakhbiruunaka wey way kaa khabar dalbayaan way kaa wardalbayaan axaqun xaq axaqun hu axaqun huwa ma isagu ma dhabbaa ma xaqbaa ma wax jiraa faacilun sadda masada alkhabar huwa ama huwada mubtada mu'akhara laga dhigoo axaqun huwa ahuwa isagu xaqun khabarkiina khabar mutaqadima soo hormaray axaqun huwa axaqun xaq mayaa huwa isagu ahuwa xaqu mwaa sheegee waxaa noo yaboohaysid ma dhabbaa ma jira kulanka ilaahay ma xaqbaa bacfiga iyo isu soo saarka axaqun huwa saasay dhehe taasay kaa wardalbe qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi moxamedo calayka asalaatu wasalaam ii warabbii dee ii maxay taha marka qul waxaad dhahdaa ii haa iidu bimacnaa nacam ii iyo nacam haddaad isku fasirida waa carabiya carabiya axaqun axaqun huwa qul waxaad dhahdaa ii haa nacam weeye warabbii warabbidu waawdu waaw lqasr waawda iyo baada iyo taada min xuruufi اlqasam wa min xuruufi اljar wa rabbii rabbigay baan ku dhaartay innahu isagu la xaqun xaq weeyaan dhab weeyaan innahu laxaq waa kaa'inun laa shakka fiih waa ahaanayaa shaki kama jiro tabtaasay ku dhacaysaa innahu laxaq wamaa antum idinna ma tihidin bimucjiziin bimucjiziina bimucjiziina allah ilaahay kuwa cajzi gelinaya oo macnaha biharabin aw imtinaacin min alcadaab inaa caradhaan ilaahay kuma cajzi gelinaysaan ilahay kama fakan ka dhaan cadaabka inaa iska mancisaan oo iska difaacdaan ilaahay kuma cajzi gelinaysaan maxaa yeelay ilaahay antum fii qabdatihi wa suldaanihi waxaa ku sugantihiin ilaahay maamulkiisa iyo qabdadiisa iyo iyo ma garanaysaa taxta mulki waxaa kaloo lagu fasiray wamaa antum bimucjiziina cadaabka kuwa ka cararaya oo ka fakan kara ma tihidin ee cadaabku bal huwa mudrikukum laa maxaalata cadaabku shaki la-aan waa idin soo haleelaya dabarigu halkaasoo mara iidii wataas marka inahu la xaq wa rabbii baan ku dhaartay ilaahay inahu la xaq wamaa antum bimucjiziin kelimaddaas marka i oo markaa wa rabbi ka sii dambayso waxaa jira ilaahay meelo uu rasuulka amray calayhi salaatu wasalaam inuu dhaarto rasuulku saddex meelood oo qur-aanka ka mid a suuraddan waa mid waa la amray qul waxaa dhahdaa i wa rabbi baan ku dhaartay innahu laxaq waa suuratu yunus suuratu saba waqaala aladiina kafaruu laa ta'tiina asaacatu qul balaa warabbii baan ku dhaartay lata'tiyannakum waa meesha labaad ilaa iyadana qul baa la yidhi qul balaa warabbi amar weeyaan qul suuratu taqaabun zacama aladiina kafaruu an lan yubcaثuu qul balaa warabbii latubcaثunna saddexdaa meelood baa nebiga calayhi salaatu salaam dhaar baa la amray rabbigii uu ku dhaarto aayaadkaasaasaa ugu yimi marka intaba dakarahu ibnu kaiir ayaa sheegay halkaa markay kuu marayso ilaahay wuxuu yidhi walow anna walow anna likulli nafsin naf dhammaanteed hadduu u ahaan lahaa naftaasoo dalamad dulmi fashay maa shay fil ardi ardada dhexdeeda ahaaday naf dhammaanteed dulmi falow ah oo dulmi samaysay hadday u ahaan lahaa naftaas maa fil ard waa nafta waa naftii kaafiradda ahayd naf gaalad ah hadday lahaan lahayd oo ay haysan lahayd wax kasta oo dhulka yaal adduunka wax dhulka yaal waa maxay adduunkao dhan waxa yaal oo hanti iyo khasnado iyo maal iyo kaydad iyo batroole iyo baasino iyo dheemanno dahabye iyo fido wax allaale wixii dhulka yaal oo dhan hadduu u ahaan lahaa naftaa gaaladda ah laftadat way isku furan lahayd kaas bihi isaga cadaabka iskaga furan lahayd laftadad way iskaga furan lahayd bihi cadaabka iskaga furan lahayd waxaas koonka yaal oo dhaqaalo ah cadaabkaasa iskaga badbaadin lahayd haddii loo dhiibi lahaa waxay ka dhigan tahay qofka inta badan waxaa aakhirada seegsiiya waa adduunye raaca iyo xoolo uruurinta iyo si xun maarata wuxu tabcashada wixii sidaas ahaa iska daa keligii wixii soo galay koonkoo dhan waxa yaal oo adduun ah adduun waxa la hahdaa darqaalaha wax allaale waxa koonka yaal oo adduunye ah maal ah hadday u ahaan lahayd laftadad bih cadaabkaas way iskaga furan lahay ay hadda leeyihiin iyagu axaqun huwa ma dhabbaa ma jiraa mataa hadal wacdu ay leeyihiin waa isku badbaadin leh laakiin hay haata an yuqbala laga yeeli maayo aayad kalea kuu tilmaanto falan yuqbala min axadihim mil'ul ardi dahaban walow iftadaa bih dhulka muggi oo dahab ah laga yeeli maayo hadduu doon ha isku furto ha yidhahdo waxaanaa nafteeda ku badbaadinaya ha layga qaado furashu ma jiro afgarad ma jiro xoole iska bixin ma jiro waasaruu waxay siraysteen annadaamata qoomamo kuwii daalimiinta ah lammaa waqtigii ra'awuu ay arkeen alcadaaba cadaabka markay arkeen waxay siraysteen qoomamo shallayto weeyaan kuwa dalamada ahaa qoomamay qarsadeen cadaabkii markay arkeen yay ka qarinayaan waxaa la yidhi ducafadii iyo dadkii ay soo dhumiyeen oo shacabka ahaa iyagii hadday ku dul ooyaan haddee waa shacabkii muxuu samaynaya kuway dhumiyeen kuwii madaxda haddii ay meesha qoomamoodaan qoomamadii bay qarsadeen markay cadaabkii arkeen si aan loo ceebaynin oo la dhihin iyagii baaba maanta cabanaya taa waa lagu fasir waxay ka dhigan tahay baa la yidhi kaman yuqadamu lisalbi qof toogasho loo soo xiray laa yakaadu yams bikelima oo aan hadalkii kari waayay hal kelimad inuu dhaho oo iska taagan isagoo wareersan sidii wax tiir saa meel loo qotomiyadoo kale wixii uu dhihi lahaa iyo waxba kari waayey markay cadaabka arkaan markaa saasaa ku dhacaysa kuwaan waqudiya waa la xukumay baynahum dhexdooda bilqisda cadaalad baana lagu xukumay khalaa'iqda dhexdooda cadaalad baa lagu kala saaray wey mawaasiintii cadaaladdaa la soo dejinaya ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaan cadaalad baa jira waaqiimu lwasna bilqisd waaqsiduu in allaha yuxibu lmuqsidiin walxaal hum iyagana laa yudlamuuna aan la dulminaynin dadka iyaga ah la dulmin maayo dembi aysan samayn dusha laga saari mayo dembi aysan samayn ciqaabkiisa la marsiin maayo aysan shaqo ku lahayn wanaag ay la yimaadeenna laga tegi maayo alaahoy baraarugay hadalka hortiisaa la dhigaa kelimad loogu talagalay weeye kelimaddaani tambiih lisaamic qofka wax dhegaysanayo yaa waa inagoo dhan iyo cid kastaba qur-aanka qofka wax maqlaya baa waxaa la baraarujinayaa alaa baraaruga baa leeya toos hadalka bilowgiisa horaa la dhigaa intabihu bay ka dhiganta war bal baraaruga waxbaa soo socda waxaan idin dhahayo y u fiirsada u baraaruga alaahay baraaruga inna lilaahi ilaahay waxaa u ahaaday inna lilaahi ilaahay buu u ahaaday maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo walardi ardooyinka dhexdooda waxa ku sugan ilaahay buu u ahaaday milki isagaa u leh cid sheeganaysa mayaa jidha cid kale shaqo kuma leh ilaahay baa abuuray ilaahay baa maaliga iska leh marka waxaa leeyahay hadday hadda wax isku furan lahayn aayaddo aayaddii hore ay daba taallo u fiirsoo maxayba isku furanayaan waxay isku furanayaan soo ilaahay ma leh maa fi samaawaati waalardi waxa yaalloo dhanba ilaahay baa leh ma yagaa leh miiskuma furan karaan alaahoy baraaruge mar kale inna wacd allaahi ilaahay yaboohiisu xaqun dhab weeye xaqiiq weeye ilaahay muxuu yabooha yabooha ilaahay bacfi iyo sisoo saar baa jira jazaya is-abaalmarin baa jira cadaab baa jira yaa isciqaabid baa jidha jannaa jidha waxaa ilaahay yaboohay waa xaq weeye waana dhacayaan tabtaas ku imaanaysa walaakina agarahum badankoodu agar annaas bay ka dhigantay laa yaclamuuna ma garanayaan caqligoodaa gaaban qaflaa ka qaalib noqotay waxay doonaan bay ku hadlayaan marka ilaa badankoodu ma garanayaan huwa ilaahay huwa isagu yuxyii waa nooleeyaa wayumiitu waa dilaa huwa isagaa yuxyii wayumiit ilaahay isagaa wax dila waxna nooleeya almuxyi waalmumiit waa isaga wailayhi ilaahay xaggiisa oo keliya baana turjacuun laydiin soo celinaya marjiciinna aakhiro waa alla xaggiisa halkaasaa loo soo noqonayaa wey waxaa hadda samaynaysaan ilaahay baa hor istaagaysaan idin abaalmarinaya jazihiinaa qaadan doontaan yaa ayuha annaas yaa ayuha annaas yaa lala hadlayaa ma reer makaa ma kufaaru qurayshba ma qolo gaarah waxaa leeyahay ayuha annaas haddii la yihi yaa hadda cid gaara laga dhigine sidaas ba siiqadu ay tahay khitaab lijamiici albashar lilcumuum ummadoo dhan baa lala hadlayaa yaa ayuha annaas dadyahu ummadiyaha dadow qad xaqiiqee jaaat kum waxaa idiin timid jaa-at waxaa timid kum idinka idiin timid mawcidatun mawcidaa idiin timid wacdi takhwiif iyo cabsigelin baa mawcido la yidhahda la socoto mawcidadaasoo min rabbikum rabbigeen aggii xaggiis ka ahat mawcidadaas xag rabbi bay ka timi allihiidin abuuray wey war cid kale kama imaan waa min rabbikum idinka rabbigin wa shifaa-un waxay ka dhigan tahay kitaab baa idin yimidoo kitaabkaas waxaa ku sugan mawcidatu min rabbikum qad jaa-atkum mawcidatu min rabbikum wa shifaa-un baa idin yimid jaa-akum shifaa-un wey caafimaad limaa shifa iyo caafimaad u ah maagaasoo fi suduuri laabaha dhexdooda ahaaday qur-aan kulli waxaan waa qur-aankii afar tilmaamood baa la sheegayaa mawcidatun kow wa shifaaun labo wa hudan saddex wa raxmatun afar afartuba waa kitaabkaa wata caafimaad wax u ah laabaha dhexdooda laabta qalbigiibaa kusii jira xubinka ugu muhiimsan oo qofka bini aadamka ah halkaasuu ku jiraa kuna rakiban yahi markaa qur-aanku muxuu shifo ka yahay amraaddii midda daahirkaa ee muuqata iyo midda baadinkaa shakigii iyo jahligii iyo xumidii oo dhan waxaasoo dhan buu daawo ka yahi wa shifaaun wa hudan hanuun baa idin yimi hudan hidaaya hanuun baadinnimada laga hanuuno iyo waraxmatun naxariis lilmu'miniina muminiinta u ah intaasba lilmuminiina ba u yihi liahli liimaan wey waxay ka dhigan tahay jaa-akum kitaabun jaamicun lihadihi alfawaa'id alcadiima kitaab jaamica oo faa'iidooyinkan waaweyn jamcinaya ayaa idin yimid oo faa'iidooyinku ah mawcido wa shifaaun limaa fi suduur oo caqaa'idka faasika ee beladaasoo dhan laabuhu ka daaweynaya wa hudan iyo waraxma intaasuu jamcinaya qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi maxamedo calayhi asalaatu wasalaam bifadli illaahi ilaahay fadligiisa oo keliya iyo wa biraxmatihi ilaahay raxmadiisa fabidaalika kaa isagaa falyafraxuu ha ku farxaan fadliga ilaahay ibnu cabaas wuxuu yidhi waa qur-aanka qul bifadli illaah war qur-aanka fadliga ilaahay qur-aanka ilaahay iyo wa biraxmatihi raxmaddiisa ilaahay oo islaamnimada ah labadaas ha ku farxaan oo kitaabka hadda la sheegayey uu shamliyey ilaa dadkan intaysan muslimiin noqon dhibaataday ku jireen iyo balaayaday samayn jireen waa wax laga yaxyaxo oo foolxun wax lagu farxo waxa ugu fiicanna kaa wey sayid cumar waa isagii ninkii ku qabsanayay adduun markii lasoo furtay oo u yidhi ninkii waxa weeyaan kani waxa weeye u yidhi min fadli illaahi wa raxmati markaasuu yidhi may ha ku sheegin middaan aayaddu saa maaha fadliga ilaahay waa islaamnimada waa qur-aanka waa iimaanka waa hanuunka waxaan adduunyo inta hesha dhahda waxaan bifadli illaahi wa biraxmati waxaan iskaa dhammaanaya waxa looga jeeda maaha kaa keliya maaha huwa kaas baa khayrun ka khayr badan mimaa yajmacuuna waxa ay jamcinayaan oo uruurinayaan oo adduunyada ah dadku xoolaha hadda ay uruurinayaan oo shayba shay iyo shilinba shilin lagu darayo iyo neefba neef iyo adduunyadan birbirkeeda iyo nicmadan waxaan waa wax iska birbir oo dhammaanaya wey waxaan marka hadda dadku kanay ku farxayaan adduunyada inta soo gasha iyo waxay shaqaystaan iyo waxaas war middaan khayrkaayoo la idiin sheego qur-aanka iyo islaamnimada iyo wanaaggaasba kaasaa huwa khayrun uga khayr badan mimaa yajmacuuna waxay uruurinayaan wey oo ay jamcinayaan maxaa yeele adduunyadu laa tusaawi janaaxa bacuuda kanaaco garabkeed adduunyadu uma dhiganto sida xadiidkuba ku soo arooray huwa khayrun mimaa yajmacuun taasna halkaas markii laynoo sheegay isna waxaa la yidhi qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ara-aytu intaa waa loo caqli celinaya xujadaa lagu oogaya ara-aytum walbal ka warrama gaaladii maakii anzala allahu ilaahay soo dejiye lakum idinka idiin soo dejiyey oo min risqin risqi ah bal waxaa iga warantaan mushrikiinay waxa ilaahay soo dejiye oo abuuray oo risqi xalaala ah oo ilaahay idiin soo dejiye oo idinku dheefiyey bal kaa ka warrama oo fajacaltum aa ka yeesheen minhu isagii risqigii ilaahay idin siiyey aa ka yeesheen xaraaman mid xaaraama iyo waxalaalan mid xalaal ah wixii ilaahay idin siiyey baa magacyo u kala bixiyeen markaasay dhaheen qaarkan waa xaaraam lama taaban karo tan baxiiraa la dhahaa hau dhowaanina tan waa saa'ibo tan waa meyto tan waa fulaan wixii ilaahay idin siiyey fajacaltum minhu xaraaman waxalaala ibnu cabaas wuxuu yidhi way ku soo degtay inkirin la inkiraya kuwii gaalada ahaa mushrikiinta wax iska xalaalaynaya waxna xarimaya xoolihii kale magmagacaabaya xoolihii xerihiisa u jira inta magacyo u kala yeesho buu qaar iska xarimaya lama rarto lama maabo lama qasho looma dhowaabo isagiibaa wax iska kala maaragtay qodobaysanaya kaasaa ilaah yidhi fajacaltum minhu xaraaman waxalaala qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi moxamed calayhi asalaatu wasalaam allaahuma ilaahay baa adina lakum idiin oggolaaday arrinkaas am mise calallaahi ilaahay baa dushiisaa taftaruuna ku iftiroonaysaan ma ilaahay baa idin yidhi saa saa saa kala dhah am calallaahi taftaruun amba leh mise calallaahi ilaahay dushiisa unbaa taftaruuna ku iftiroonaysaan mise allah idan xaggii ka haysataan inaad kuwana xalaalaysaan waxna xarimtaan oo ama rabbi baaba fulinaysaan mise waa been abuur cad oo ilaaha ku been abuuranaysaa aayaddu waxay kaloo digniin u diraysaaba le dadka inta su-aalaha iyo masaa-isha la weydiiyo iftaha iyo fatwada usoo fadhiista ya oo dadka kani waa xalaal kani waa xaaraam kani waa saa iyagoo aan aqoon u lahayn ama wixii u sugnayn khatar inay leedahay war waxaana xalaalaynaysaan waxna xarimaysaan ya fajacaltum minhu xaraaman waxalaalan allahu adina lakum am cala llahi taftar inaad islaalis haddaad masalada garanayn inaad dhahday ma aqaano baa cilmiga berkiisa ha ceeb kuguma ah wadaad hebel baa wax garan waayey intaasuu maaragtay kitaab wata ama cilmi akhrisanayo maanta masaladii la weydiiyey ma garan ceeb maaha waxaa ceeb ah waxaadan aqoon inaad iska jawaabto oo ummaddii markaa iskaga dhaqanto oo wax ummaddaas wax allaal wixii dembi ka yimaada iyo jawaab la-aan jawaabta aad jawaabtay cilmi darro kulli dembigooda dusha lagaa saaro laa adri imaamu maalik intaasu masale markii la weydiiyey oo oo la joogo xajka iyo mino iyo bow in badan soddon iyo intaasu mas'alo soddon iyo lix soddon iyo toddoba ilaa afartan masalo laa adri kaasale maadan imaamu daar ilhijr ya maalik binu anas maadan ahayn markaasuu yidhi orda meel kasta la isaag dadkii o dhan hadda waa meel xajka waa laisku yimi orda dhahaya intaasoo imaam maalig baa intaa garan waaya bal inay ceeb igu noqoto hadda waa laiska jawaabayaa waa arrin culayskeeda le weeye darsigeenna intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab